haweenkan waxa ay si wadajir ah u qabanayaan shaqadooda maalinlaha ah halkanina waa bartamaha xarunta kaamkooda oo ay ku sanceynayaan agab dhaqameedkeenna sida dermaha dambiisha babiska marsafta xaaqinka iyo xarkaha saynab maxamed waxa ay ka mid tahay haweenka shaqadani ku midoobay falkaska ilmaha lagu korsadaa dambiilaha falkaskooda iyo tulitaanka iyo owlaadaasaa lagu kokorsadaa xaaqinka tulitaankiisa iyo wixii ilaahay dad calaf ugu daraa laga helaa wallaahi cawiyaasha baabuurta kuwa ka keenaa ma arkina udareen waxaa kartoonyaha iyo kartoomanka kartoomanka wixii laga furfuro iyo aa ciyaalka bakaaraa kasoo aruuriyay haa ilmahaasa laga aruuraa soo aruuriyaa iyo kaasaa lagaga gadahaa waxyaroo wax bixeenaa laga siihaa biyaa waa laga raadiyaa haddana waxay ka kooban tahay tan oo hadda la falkihaayo riishkaasaa ka baxaayo cawda koowkanaa laga falkihaa riishkana haafinkaa laga tulaa rinjigana waa la soo gadaa waxaa lagu tolaa lagu karihaa kan cawdaa lagu karihaa haddii gaduud rabtid haddii cagaar rabtid haddii madow rabtid tan oo kale haa saasaa lagu karihaa lagu tulaa
si lamid ahi qaali xuseen oo kooxdan dumarka ahi horjoogu ah waxay ka waramaysaa sida ay noloshooda ahayd markii ay ku sugnaayeen deegaanadooda
annaga markeenu hore barakacyaala ahayn dad markaas beerahooda tacbahaayo taladooda heesto cilmahooda dugsi iskuul waxaas u dhiganayaan anagana aan wax dheef ku haysanay ahayd ilaan beeraheennaa haysanay dalageennaa noo soo go-aayay waxaana annaga isku maamulaynay ninna markaas wax uma raadsanaynin cunugna markaas wax ma kashinsanaynin inuu wax noo barto annagana aan hoosheenna qabsano ha ahaato daruufaa soo gashay meeshii waa la soo qaxay waxaan sameeyow galnay maxaa lahaa xaaqin ma naqaana meeshii si wax looga dhacsaday ma kasayni farsamadeenana ebelee noo kaasneed markaan imaanay waxeena waa ula soo baxnay farsamadeena waa la soo baxnay ha ahaato muxumee dad jawaanay soo aruurinayaan waxaa la aadaa jasiira xeebta raadinta nolol maalmeedka reerahooda inta ay ku guda jiraan haweenkan waxa ay la kulmaan caqabado sida ay sheegayso qaali xuseen
qaar waxaa jiro sida dhardhaqooboo kale aadaayo lacagtii lagu soo inkiraayo qaaraa jiro oo qashinkaas iyo qalabqalabkaas soo aruursahayaan oo markaas dhibaato dhan kasto ha noqoto ama guriga ha noqoto ama bannaanka ha noqoto dhibaato waa lagu dhex jiraabo anigaan kula hadlaayo cajarkayga daarta waa ku taalaa calaamada seef waa seef ballaceedu marada iga soo dhex baxda cajarka inaad tooraysas loo geliyaa u malaysaa cagahaygaan ku soo fagtay dhibaatadaas waxaan kala kulmay meelahaan laga soo gurufsanayo ilaan annaka meeshaan ma kasayni waa ku cusubnaa moogtahay meeshii oo dhibaato dhibaatada u badan tahay waddooyinkaa waxa kale ah waddooyin lugta u badan tahay iyo mid lugta u yar tahay midda lugta u badan tahay waxaa qiyaasi kartaa inuu dadku u badan yahay ay nadiif tahay midda laga warwareeganaya laba wadda markaysaan u kala baxayso ee tanna bulsho tahay ee tanna cidlo tahay maxaas dhihi kartaa waa kuu tanaa kuu fudude bal waddadaan raac markaa istiraadid toore inta lagaa saaraa us midkaan kale balaacu kugu dhifanaa marada midaa kaafiyada midaa kugu gacmeynaayo marka dhibaato ma yaro wax soo saarkooda ayay u suuqgeeyaan suuqa bakaaraha iyaga oo maalaya cagtooda waxayna u jaraan masaafo dheer si looga iibsado sida ay tilmaamayso saynab maxamed kaaraha la geehaa meelaha oo wax lagu gadgado markana cawda iyo darandaranta iyo maxaa leeyahay masafyaha iyo naagaha fadhiyaanoo bakhaarka haddii gadmi waayaha iyo kaasaa loo geehaa kaasoo tirsahaa haa wax kastoo macquul shan shantoo kun afar afar kun wixii markaas ku heshiisid aa haa
samayntooda marka dambiishoo kale had meeqa camalaad ku samaysaa meeqa biri camalaad ku samaysaa dambiish saddex maalmood afar maalmood camal xarigaad ku sameynaya iyadina waa ku wareeji waa ku toleyhaa asaaliya laakiin haaqan dhib ma leh maantaaba toban xaba labaatan xaba iska sameyn kartaa halkii maalin haa halganka haweenku ugu jiraan samata bixinta reerahooda ma ahan mid ku kooban dabaqad gaar ah marka la eego soomaaliya ha yeeshee dadaalka iyo isgarbaysiga dumarkan waxay muujinaysaa sida ay muhiim u tahay isku duubnida oo tiir adag u ah wax wada qaybsiga bulshada